madax iyo xubnaha baarlamaanka maamulka galmudug ayaa muddo kororsi ku sameeyey muddadii ay xilka hayn lahaayeen haddaba maxaa keenay muddo kororsigaasi su-aalahaas iyo kuwo kaleeto wariyaha v o eda magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq waxa uu weydiiyey cadceed sheekh doon diiriye oo ka tirsan bulshada rayidka ee galmudug
cabdiwaaxid waxaan isleeyahay marka horeysa horta waxay keeni kartaa maqal fogaada oo siyaasadeed maqal fogaada oo shacbiyadeed waxay fogeyn kadhaa ninka afar sano aamini waayee sanad ku daray koliyey waa ka cabtacdeyn iyo difaac waxaan arkaynaa kordhiskaan inaan kasoo bilownay meel ismaamul goboleedyaduna waxaad moodaa inay firi yihiin sida ay rabaan inay u dhigtaan sida ay rabaanna ay u dhigtaan sidaas daraaddeed waxaan isleeyahay aniga wax weyn oo intii hore aan soo kordhino cabdiwaaxidow ma soo kordhayso siyaasaddu waa safar waa suulaani waa bacaadoo kale bacaad celintoo kale weeye waxaan isleeyahay waa damac hal sano oo dib u dhac ah oo aan ahayn intii lagu talagalay
dhanka kale marka laga eego muddada xilhaynta madaxda iyo baarlamaankuba waxay ahayd afar sane insaan ay ka dhigaan oo ay muddada hasanaa ku darsadaan shaqooyinkii qabyada ka ahaan lahaa soo kuma dhamaystiri karaan halkaas sano
cabdiwaaxid waa dhab adiga nin weriyaha tahay inaad shan saac hadasho lix saacna hadasho toddobana hadasho kow iyo toban saac shanta galabtiina hadasho kuma fasaxayso wardoonkaaga sidaas daraaddeed cabdiwaaxid waxa yahay afar sannadood ninka awrka rari waayey horu soco oo dib u soco horiyo dibba u soco garandoori taagna waxaan hay murdhinayso caawa hadalhaynta galmudug marka aan xigto waa la yaab in la yihaah gacanteenaan ku kororsanaynaa marka daraaddeed waxaan isleeyahay dib u dhac waxaan hay ma keenayso waanan usoo fadhinaa haddii alla idmo oo waa joogtaa ammaanadu ciddii aanay ka bixin bal waxa ay kordhin doonto labiyo toban bilood labiyo toban bilood labiyo toban bilood labiyo toban bilood labiyo toban bilood oo afar sannadood ah waxa soo kordhi waayey inay ila tirmayaan ilama aha labiyo toban bilood cabdiwaaxid shaqooyinka hadda baarlamaanka iyo xukuumadduba wadaan waxaa qeyb ka ah hirgelinta doorasho qof iyo cod ah shaqadaasi sanadka iyo xoogaaga dhiman galmudug ama labada sano ee ku dhawaadka ay dhiman ma isleedahay waa lagu qaban karaa mana waa lagu qaban karaa waa lagu qaban karaa balse galmudug waxag yar oo kasoo rogmanaysa koonfurta gaalkacyo iyo matabaan koonfurta guriceel sidaas daraaddeed iyo meelaha outlineka haddii laga reebo waxaaba lagu qaban karaa aan anigu isleeyahay lix bilood in marka sanadkaa iyo labadaa sano ay shaqada iyo xilka sii hayaan ma ahan inay wax badan qabteen oo muddo kororsigaasi uu u muuqdo mid sidii la rabay wax loogu qabta waa nacab waa loogu qaban karaa laakiin anigaa u qaba shaki bulsho shaki siyaasadeed shaki dhaqaale iyo shaki socdaal intaba waa qabaa marka aan si dhab ah labadii difnood macadkaaheed u adeegsado waxaas leeyahay inta hartay ciddii u guuraysa meel kale awrkeeday rarataa ceel bay kasii cabtaa cabdi waaxid marka waxaan isleeyahay agashaasi waa dhufays qaloocan laakiin haddii ay cadaaladi jirto haddii ay dowladda hadda dhalanaysa oo dhalatay oo hadda muddada sanadka aan ku dhaweyn joogtaa u kordhisay oo ay aragtay ila tir ama qaab dhaqaale ama qaab siyaasadeed ama qaab difaac in loo kordhiyo macnaheeday leedahay laakiin gacantaydan ku kororsaday oo kasoo bilaabay jubbaland waxaan kasoo bilaabaa koonfur galbeed waxaa la yidhaahdaa isleeyahay gacantaada ku garoorso
cadceed sheekh doon diiriye oo ka tirsan bulshada rayidka ah ee maamul goboleedka galmudug ayuu kaasi ahaa u warramayay wariyaha v o eda ee magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq